ciid wanaagsan mar kale dhegaystayaal sidii aan horudhaca idaacadda idinkugu sheegnay waxaan guud ahaan idaacadda galabta aan ku eegi doonnaa munaasabadda ciidulfitriga aan ku horeyno warbixin ku saabsan sida magaalada muqdisho looga ciiday wariyaha v o e da zaynab abuukar maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay magaalada muqdisho iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow ayaa maanta si weyn looga ciiday masaajidada ayaa sida caadiga ahayd lagu tukaday salaada ciidda saakay iyadoo dadku ay garbaha isku hayeen inkastoo wasaaradda iyo saraakiisha caafimaadku ku booriyeen dadweynaha in ay kala fogaadaan intay socdaan dabaaldegyada ciidda si looga fogaado faafitaanka fayruska korona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo boqolaal shacab iyo mas-uuliyiin ah kula dukaday masjid ku yaala gudaha madaxtooyada soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu hambaliyeeyey munaasabadda ciidda soonfur isagoo ku baaqay in la caawiyo dadka masaakiinta ah lagana wada shaqeeyo amniga dalkaasi bulshada soomaaliyeed ay ugu wada ciidaan farxad iyo nabadgelyo xilligan waa xilligii ciidda ahaa waa xilligii kan waxaysan uu baahan yahay kan waxaysto gaar ahaan dadka masaakiinta ah agoonta iyo dadka aada u liita ka warhaaya dadka dariskiinna ah waad ogtihiin ciiddan farxad ma lahan iyo reynreyn haddii dadka dariskiinna ah ama dadka ehelkiinna ah aysan awoodin inay wax helaan ama ilmahooda aysan awoodin inay ciidaystaan marka waxaa idin leeyahay ku dadaala inaad sadaqada badsataan maantao kale oo aad isgacan qabataan haddaad tihiin dad walaala ah oo soomaaliyeed waxaan kaloo rabaa halkan inaan idinkaga sheego bishaan barakaysan dad badan ayaa nooga dhinta hadday ahaan leed askar iyo shacabka soomaaliyeed waxaan ilahay uga baryayaa inuu geeyo janatulfardowsa dhammaantoodna uu sabri iimaan naga siiyo intay ka baxeenna ilaahay uu naxariis ilaahay uu sabri iimaan ka siiyo iyagana naxariista janno ilahay inuu siiyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa ka codsaday shacabka in lagu gacansiiyo hirgelinta doorashooyinka loo igmaday ee la filayo in ay dalka ka dhacaan sanadkan waxaan kaloo rabaa halkan inaan maanta idiin sheego xilligii xilligan waxaa lagu jiraa xilligii doorashada dalka wuxuu u jihaysan yahay doorasho waad ogtihiin xukuumaddeydii anigaba mas-uuliyaddaas culus inaan qaaday idinka marka waxaa idinka baryayaa haddaad tihiin dadkii muslimiinta ahaa iyo shacabka soomaaliyeed inaad iigu soo ducaysaan inuu ilaahay hawshaa ii fududeeyo hawshaa culus ilaahayna iigu garab galo wadooyinka ayaa saxmad ahaa saakay magaalada muqdisho caruur iyo waalid gacanta haya ayaa soo buuxdhaafiyey kuwaas oo u socday booqashada ee marxabaynta eheladooda halka qaar kalena ay u socdeen goobaha jardiinooyinka ah ee loo tamash la tago oo sida ciidooyinkii hore sanadkan wax weyn laga bedelay islamarkaana lagu soo kordhiyey goobo gaar u ah caruurta ee meelo qurxoon waa kuwan qaar ka mid ah dadka muqdisho oo ka hadlaya dareenkooda munaasabadda ciidda dareenkeyga maanta ciid mubaarak kulla caam wa anta bikayr maanta waa maalinta koowaad ee bisha ama noo dhalatay maalinta ciid alfidriga dareenkeyga markaa ka hadlana waxaa waaye aadaan u faraxsanahay soomaalida dhammaan meel walba aan ka wada imaana degmooyinka dhan annagoo iskugu soo wada tukanay masjida isbahaysiga aan ku gudanay acmaasha salaada ciidda fidriga ah runtii maanta waa maalin faraxdeed waa maalin dhammaan ee muslimiinta dhan ay wada sugaayeen dhalashada marka bisha sawfur markaasi aadaan u faraxsanahay marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan muslimiinta meel walba aad joogto waxaan leeyahay ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiis waxaa ilaahay ka baryaynaa bushbash iyo barwaaq iyo cilmi dheer iyo caafimaad cibaado suuban iluu ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan muslimiinta waxaan leeyahay ciid wanaagsan meel kastoo aad joogtiin
bismillahi raxmaan raxiim kullu caam wa antum bikhayr ummadda soomaaliyeed meel walbo ay dunida ka joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan ciiddeeda ku baraaray iyo bushbash ku gaaray allahay naga dhigo maanta magaalada muqdisho dabcan saa u jeedaan waa laga ciidayaa waxaan taaganahay masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho hadda salaada ciidda ayaan ku tukanay alxamdulilah waxaan leeyahay insha allahu tacaala ciid wanaagsan intaanu ciidan iyo ciiddeeda ka gaari doono waxaan idin leenahay nabad ku gaara dhinaca kale madaxweyne farmaajo ayaa maanta cafis u fidiyey boqol sagaal iyo toddobaatan maxbuus oo u xirnaa sida la sheegay dembiyo kala duwan gaar ahaan dembiyo fudud cafiska maxaabiista ayaa lagu soo beegay iyadoo guud ahaan dunida muslimka gaar ahaan dalka soomaaliya ay maanta u tahay maalinta koowaad ee munaasabadda ciidulfidriga ciidulfidriga ayaa soomaaliya sanadkii labaad usoo gashay iyadoo cudurka safmarka ah ee coronavirus uu ka jiro muqdisho iyo gobolada dalka oo dhan dad fara badanna laga helay xanuunka ciid mubaarag kullu caam wa antum bikheyr saynab abuukar v o a
dhinaca kale magaalooyinka sida weyn looga ciiday waxaa ka mid a magaalada hargeysa warbixintan waxaa noo soo diray qadar maxamed cakulle
ciid wanaagsan ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr si weyn baa looga ciiday magaalada hargeysa maanta caruurtu dharkii ugu quruxda badnaa bay soo xidheen waxay soo kala sitaan qalabkii lagu ciyaarayey
magacayga guuleed axmed jaamac maasha allah si fiican baanoo ciidnay hargeysa si nabado alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay haynoo wado ummadda soomaaliyeed oo dhan waan salaamayna waxaan salaamayna madaxda qarankan salaamaya oo ugu horey madaxweynaha jamhuuriyadda magacayga waxa weeye cabdiqani axmed jaamac oo ku magac dheer cabdiqani xayburo waxaan halkan ka salaamaya ummaddaas soomaaliya ku hadashoo dhan gaar ahaan bulshada reer somalilan oo u horreeyey madaxweynahooda iyo madaxdeeda kale siyaasiyiinteeda iyo baarlamaankeeda iyo ciidankeeda iyo dhammaan waxaan aad u salaamayaa waalidiintay hooyada caasisha cumar caraale habaratay aaminosha cumar caraale waxa weeyaan ayaan aad u salaamayaa waxaan kaloo salaamaya da carruurtooda in badan la joogta iyo xaaskii iyo halkan la joogta umakheer cabdiqaniya salaamaysahaye heestanina waxay la dhalatay ciidda ciid alfitrida bal waxay gala maqla ciid wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leeyahay iyadu waxay maskaxdiisa ka soo maaxdeen abwaanka da'daya dhallinyarada mubaarak cabdi yuusuf saxafi ka howlgala wasaaradda warfaafinta ciid mubaarak ciid wanaagsan khadar maxamed cakuule aad baad u mahadsan tahay khadar horta waan kuu mahadnaqayaa heestan waxay si gaara uga hadlaysaa munaasabadda ciidda maanta aynu maalintii koowaad ku jirno oo farxaddeeda guud ahaan ummadda islaamka ay u dabaaldegayaan reer somalilanna farxaddan ay si aada u muujiyeen heestani waxay ku dhalatay iminka habeenkii ay ciidda soo gelisay habeenkii ka horreysay fanaanada nimco yaasiin caraale oo iyadu ka mid a fanaaniinta hablaha heesta qaadaya ee soolka koowaad iyadu qaadaysa ayaa sabab u ahayd in heesta in aan curiyo nimco yaasiin xaafadda boqol iyo kontonka oo ay degan tahay fanaanada saare axmed cabdilaahi saaraleys oo ka mid ah hablaha heesta qaadaya ayaa noogu timid iyadoo aad u faraxsan sida caadiga aynu naqaanana markay dadku soo afuraan farxad gaara bay leeyihiin oo wakhtiyada dadku ay ugu farxad badan yihiin nimco oo aad u faraxsan baanu caaw aad baad u faraxsantay ciiddina way soo dhowday xasuus unbay noqotay kelimadaa ciiddan xasuusiyeen say tiri hees aynu ciidda la qaado iminka ma curin kartaa saan yidhi haddii eebay igu asturo kadib markaasaan beydka koowaad aan sameeyey ee nimco ay qaadayso heestu caynkaasay ku bilaabantay laxamkana markaasaan raaciyey markaa laxamkan adigaale aad iyo aad haa hablaha fanaaniinta ee qaadaya haddaad carabka ku dhufato si kooban nimco yaasiin caraale ayaa kow ah saade cabdi xaashi oo saade qaran lagu naanayso ikraan jaamac ismaaciil fanaanada saare axmed cabdilaahi sahra ilays fanaanada yar oo iyana la yidhaahdo fayse cabdi muuse fayse gaashaan oo ka tirsan ciidanka milatariga somalilan waa shanta hablood misle si gaara bay heestu ugu wanqalatay ciidda aad iyo aad aad iyo aad kulley suugaanta waxaa la yidhahdaa inta badan orta in kastoo mawhibadan ay ku xidhan tahay haddana gaar ahaan laxamka oo kale waa helid
abwaan mufikira waa axmed cali garas abwaan marka hore maqal loocshaa lagu wada garanaya horta maqal loocshe magacani muxuu ahaa khadar magacan meel meel laga soo raacay aniguma garanayo iyadoo laygu yeedhayo aniguna aan hoydahayun baana sarkay waxaase laga yaabaa inaan barnaamij aan qori jiray oo kulamiis aan ku ahaay oo joraan kusoo bixi jiray inuu magacaas iga soo raacay laakiin aniga magacayga hore dee axmed khadar buu ahay waad garanaysaa xaruntan oday ka sheekeeye dhaqanka ahayd magacyada bilaha soomaali ayaa haddaad xasuusiso labiyo tobanka bilood oo soomaaliya maasanta khadar waxa weeyaan xaruntan la yidhaahdo oday ka sheekeel bilaha ay qortay ee ay daafurtay waxaa u badnaa kuwa cadceedda kuwa cadceedda kuwa dayixuno iyagoo soomaaliyana way jiraan labada sanadna way kala yar yihiin haddaba waxa weeyaan waa haddaan soo koobo bilaha bisha waxaa ugu horeysa bisha ilaa samalaho karan baa ku xigta dambasame waxa xays baa ku xiga xuromir baa ku xiga todob baa ku xiga ali caseeyaa ku xiga daydaa ku xigta seyr maweydaa ku xigta dirir cawleed iyo dirir sagaalo halkaasi bisha labiyo tobnaad dirir sagaalo ku noqdo godka dirirka la yidhaha ayuu dayaxu ku maraa sagaal bishaa waxaa lagu gartaa tilmaanteeda tanayna maanta ku jiraana lafteeda bisha lala dirir cawleed ayaa adiga arkaya dhulkooda taacagta laga dhowriyo dee nabaad kaas waxa uu ahaa abwaan axmed cali garas magacay waa cabdiraxaan kacse cabdiraxaan xasan soo ku magacdhaa cabdiraxaan kacse marka koowaad waxaan salaamayaa hooyaday shuu suud axmedille waan leeyahay hooya ciid mubaarig dhammaan waxaan salaamayaa faamiligeyga waxaan salaamayaa xaaskayga qadar maxamed cakulle v o e hargeysa